madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa maanta xarigga ka jaray howlgalka iyo badmarka laba markab oo ah nooca dagaalka oo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalada iyo ammaanka xeebaha dalka jabuuti iyagoo ay maraakiibtan ku howlgeli doonaan ciidamada xooga badda ee dalka jabuuti wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi labadan markab ee cusub ee nooca dagaalka waxaa ku howlgelaya ciidamada xoogga badda ee dalka jabuuti iyagoo kale ah markab ku hubaysan madaafiicda ridada dheer oo dherarkiisuu dhan yahay shan iyo konton mitir kuna jiri kara badda in ka badan laba toddobaad markabka kale oo isna ah nooca dagaalka ayaa ku qalabaysan madaafiic kaga rakiban hareeraha oo si gaara u wata qayb zaa'ida oo dherarkeeduu dhan yahay shan iyo lixdan mitir oo loogu talagalay in lagu xambaaro wixii ciidanee loo baahan yahay iyo gaadiidkooda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa marka hore tilmaamay sababta ay u galeen maalgelinta intaasi leeg waxa aan kharashka intaa lagu galaynay waxa weeyaan arsaaqadeenaba u badan bad maalgelinta aan samaynaynaa u badan badda iyo marsooyinka iyo wixii la halmaala warshadaha ama ganacsiga badda ayaa annaga noogu qiimo badan waxaan jecelnahay marka inaan ilaashanno inaan daafacanno inaan hormood ka noqonno bad nadiifa oo nabada inaan aan ku shaqaysanno aan ku noolaanno aan ka ilaalino dhibaatooyin wixii u imanaya taasina waxay kaa doonaysaa mar walba inaad maalgelin samayso dadkeygii inaad u tababarto xirfadiina inaa adduunka lala socdo in la dareemo in halkaas ay joogaan dad hubaysan xirfad leh ku talagala inay waddankooga daafacayaan warkaasi kolka uu baxo waxa aan hubnaa inaan lanagu soo degdegin dhinac kale madaxweynaha jabuuti ayaa sheegay in intanu ay tahay madaxii u horreeyey ee qalabka oo in kale ay u soo socoto dalka jabuuti xuduudda aan doonayno inaan aan aan adkayno ama aan aan aan beerno waxa weeyaan tii obokh tajura jabuuti dameerjoog waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaas oo kale weeye qalabkaana waa madaxiisii weeyaan intii kalena way ku xigi doontaa haddii alla yidhaahdo haddaba daranyada ha laga dhowdo ayaan leenahay waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu in ay u feejignaadaan haddii ay gaardakood yihiin iyo haddii ay maariin nasionaal yihiinba hawsha aan u igmanay waxa weeyaan daafaca difaaca waddanka iyo qalabkiisa iyo warshadihiisa iyo dadweynihiisa intaba rabadaan muuse v o a jibuuti